Munaasabada isku kowda Luulyo oo ay maalintii u midoobeen gobollada Waqooyi Koonfurta Soomaaliya oo ay ku rabeen gumaystaha Ingiriiska Talyaaniga ayayna si weyn loogu xusay guud ahaan magaalooyinka dalka. Magaalada Baydhabo caasimadda kumil-deerka ee Koonfur Galbeedna ka mid ah meelaha laga qabwaday munaasabada isku kowda Luulyo si weyn loogu xusay maalintan. Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftageleen ayaana aqal ka madaxtooyada magaalada Baydhabo kala u qaybgalay mas'uuliyiinta dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftageleen ayaa munaasabada isku kowda Luulyo ee laga qabwaday Baydhabo ku hadalay isagoo bulshada Soomaaliyeed u hambalyeeyay maalintan ee kowda Luulyo.
halgankii dheeraa oo gobonimada lagu doonayay waa laga soo sheekeeyey wakhti badanna waa laga sheekayn doonaa dadka ogaa iyo kuwii soo gaaray oo taariikhda ku soo maraybo iyo dadka hadda joogabo waxaan rabnaa in muhiimadda laga leeyahay oo maalintii soomaaliya ay tahay in dadka soomaaliyeed iyo dhallinyarada iyo ardayda waxbaranayso loogu celceliyo si uusan taariikhdii iyo wakhtigii iyo farxaddii iyo sharaftii iyo gobonnimadii iyo xornimadii la helay ee loo baro dadka sida iskoollada loogu dhigaayay sidii ee loo taariikhda looga sheekaynhayay sidii xornimadan lagu soo gaaray adduunka kulligiis gumaysigu soo wada maray ninba maalin buu xornimo helayay marka maanta waa maalintaannadii waa maalintii soomaaliyeed marka inaan maamuusno oon ka sheekayno oon qurxinno oon xafladayno aaday sharaf noogu tahay qof kastoo soomaali ahna waa mas-uuliyad saaran nin oo aan ogeyna ma jiro ninkii aan ogeyna in la xasuusiyo intaas kadib eh, maadaama ay tahay maanta maalintii eh, xorriyadda soomaaliya iyo gobonnimada soomaaliya ay tahay waxaa muhiim ah wixii la soo maray oo wanaag ah iyo wixii la soo maray oo dhibaato ah waa la soo maray laakiin waxaa muhiim ah in taariikhda laga dhaxlo hadda maxaa nala gudboon la yidhaah maxaan maraynaa la yidhaaho maxaase ay ku wanaagsanayd oo ahayd in la qabtay in la yidhaaho waxaa sidaasoo kale eh, aan kula dardaarmayaa annaga shacab iyo dowladba inaan ilaalinno dowladnimada koonfur galbeed midnimada koonfur galbeed xasiloonida koonfur galbeed siyaasadda koonfur galbeed horumarka koonfur galbeed iyo wadajirka koonfur galbeed intaba inaan ilaalinno yaan ku dardaarmaynaa Sidoo kale hana kumida dhallinyaradeenna ku hadalay ahamiyadda hooska kowda Luulyo.
ningata haddii unan dhalinyarada soomaaliyeed boqolki todobaatan iyo shan ingun s y l amal nagan ee dadka husan diisha unhore meelaray is kamid nagadan meelaray iyo hanagadan dad guud ahaan soomaaliya ay horumar insheenan yan yan ningmadata markale ningmadata ayra kornaha nin qayb qaadan nibada iyo dib u dhiska dalka marka insha allah eh, wala rajeey doona inuu nagada doono horumarinta iyo eh, lix labaatanka juun iyo kowda luuliyo oo isbuga xorriyadda la kajar inuna qaybtaana ka qaadana taasa fursad goyna ningata طبعا dhalinyarada baba eba dadka xornimada sheene dalkan soomaaliya maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo dhalinyaro ayan doosho qaadadeen badbaado dalka kalan ku qaadadeen marka antiya badan dhalinyarada marka xornimadan ku bahda sanad wala bil hose oo la xasuusadaa oo la nasfiyaagaa oo dhibaato loo isku sheekaya marka dadkii odayaashii siyaasiyiintii munaasabada la suubiyaa waa la niskooyaa fasaxayaa la galaa waa la iska dhiirigeliyaa yani maalamo hornimada la qaadadiyo marka wali muhiim ah inay bulshadana yani sii ogaata hornimadaasi heliga la qaadaday inta ku dambeeyaan la ogaata inta dhalinyaro inta hiliga dhalinyaro horiyada la helona dad dhalinyaro inta ku dambeeyaan taasaan ku dhikan dad dhalinyarada qiimagaas hela